bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka saaka dalsan intayasan waxaa ugu waaweyn faahfaahina kasoo baxaya shil sababay khasaaro dhimashay dhaawac oo ka dhaca duleedka degmada sheekh ee soomaal maamulka somalilan dowladda federaalk soomaaliya oo maraykanka ka dalbatay inay ka taageerto hanaanka dib u habeenta maaliyadda dalka iyo qorshayaasha horumarinta madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dowladda turkiga ka la hadlay gabagalinta dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab dowladda federaalk soomaaliya oo walaac ka muujisay saameynta ka dhalan karta hakinta midowda yurub ee taageeridda gargaarka dalka ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa midowda afrika admis oo howlgallo wadajira ka sameeyey degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose mucaaradka madaxweynaha koonfur galbeed oo sheegay inay tegi doonaan magaalada baydhabo si ay u dardargeliyaan qabsoomida doorashada maamulkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3 g iyo 4 g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3 g iyo 4 g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subax talaada taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha sagaalaad setembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii subaxay reedu dalsan oo faahfaahsan ugu ranaynu ku bilowna ee faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya shil sababay khasaaro dhimashay dhaawac ah oo xalay ka dhacay dhuleedka degmada sheekh ee gobolka saaxil ee somalilan wareega cabdinaasir alcadaala ayaa warkan faahfaahinaya faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa shil khasaaro dhaliyey oo ka dhacay duleedka degmada saaxil ee gobolka waa gobolka saaxil ee somalilan faahfaahinada kasoo baxaya ayaa sheegaya in shilkaasi oo sababay gaari ay ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana sidoo kale gubtay gebi ahaanba gaarigii shilka galay wararkii ugu dambeeyey aynu helnay ayaa tilmaamaya in shilkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof kuwaasi oo ka mid ahaaya howlwadaanada waqal stuudiyo uu fadhigiisu yahay ee magaalada hargeysa waxaana labada wiil ee ku geeriyootay shilkaasi kana mid ahaay howlwadaanada waqal lagu kala magacaabaa mustafa saleemaan iyo sidoo kale liibaan daahir kuwaasi oo ka mid noqday dadka ku dhintay amase ka mid ahaa amase ahaayee labada ruux ee ku geeriyooday shilkaasi gaariga markuu shilku galayay ayuu marayay duleedka degmada sheekh ee gobolka saaxil waxaana la sheegay in gebiyahaanba gaarigii shilka galay ee dhalinyaradaasi ay saarnaayeen uu gubtay waxaana goobta gaaray gaadiidka gurmadka degdega ah si halkaasi ay kaga soo badbaadiyaan dadkii kale ee la socday amase shilkaasi ku waxyeeloobay balse wararku waxa ay tilmaamayaan in shilkaasi ay ku geeriyoodeen labadaasi dhalinyaro ee ka mid ahaay waqal waa howlwadaanada waqal stuudio oo fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan mustafa saleebaan iyo liibaan daahir ayaa ka mid ahaay shaqaalaha ugu firfircoon waqal stuudio waxaana sidoo kale saacadihii ugu dambeeyey ka tacsiyey qeybaha kala duwan ee dhalinyarada baraha bulshada
mahadsanid cabdaala markan haddii aynu eegno dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay mareykanka ka dalbatay in ay ka taageerto hanaanka dib u habeenta maaliyadda dalka wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya biixi imaan cigi ayaa shir muhiim ah oo ku qabsoomay aaladda fogaan aragga ah waxa uu la yeeshay master erigton mayer oo ah ku-xigeenka xogaayaha waa ku-xigeenka kaaliyaha xogaayaha waaxda maaliyadda ee mareykanka shirkan ayaa intii uu socdiyey waxaa diiradda lagu saaray hanaanka dib u habeenta maaliyadda iyo qorshayaasha horumarinta kadib markaa laga gaaro waa kadib markaa la gaaro bartamaha barta kama dambeysta ah ee danacfinta soomaaliya iyo taageerada dowladda mareykanka ay ugu horeyso ay soomaaliya ka caawineyso sidii ay uga taageeri lahayd soomaaliya in hanaanka waa hanaanka danacfinta waxaana ay sheegtay dowladda mareykanka in arrintaas ay tahay mid muhiim ah oo soomaaliya ka caawin doonaan wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya biixi imaan cege oo faahfaahin kooban ka bixinayay shirka kadib ayaa sheegay in ay dowladda soomaaliya uga mahad celinayso taageerada joogtada ay dowladda mareykanka ee dhinacyada badan ay siisa soomaaliya uguna horeyso taageerida dhammaan heerarka laga soo maray barnaamijka dinacafinta iyo maalgelinta qorshayaasha horumarineed ee dowladda soomaaliya dowladda mareykanka waxay kamid tahay saaxiibada caalamiga ah ee soomaaliya ka taageera dhinacyada horumarinta dhaqaalaha dowlad wanaagga dib u dhiska iyo hanaanka hay-adaha maaliyadda iyo sidoo kale arrimo kale oo dowladda soomaaliya muhiim u ah wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dowladda soomaaliya ay arintaas ay ka faa'iideysan doonaan islamarkaana ay uga mahad celinayaan dowladda mareykanka markana haddeen eegno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan gaar ah ula qaatay safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya kulankaas oo ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo safiirka turkiga ee soomaaliya ibraahim mete yeglin ay u wada hadleen arrimo muhiima oo kamid yahay xoojinta xiriirka iskaashiga labada dal gaar ahaan dhanka amniga sidoo kale waxa uu madaxweynaha uga mahad celiyay dowladda turkiga taageerada ay mar walba la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ee ku jira halganka dib u xoreynta iyo dowlad dhiska iyo horumarinta dalka sida lagu sheegay war-saxaafeed kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya dhankiisa danjiraha dowladda turkiga ee soomaaliya ayaa bogaadiyey dadaalada ay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed isaga kaashanayaan sidii ay dalka uga saari lahayn dagaalamayaasha al-shabaab waa sida uu sheegay safiirka turkiga sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in turkiga ay door muhiimah ka qaadan doonto xaqiijinta soomaaliyan oo nabad ah horumarsan islamarkaana ay shacabkeeda ay yihiin kuwo mideysan wuxuuna sheegay in dowladda turkiga arrimahaas ay xooga saari doonto si kastaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku sugan magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug halkaas oo uu ka wado dardargelinta howlgalada lagu dagaalamaya al-shabaab isagoona sidoo kale halkaas sidoo kale ku qaabilaya safiirada reer galbeedka ee soomaaliya ku sugan markan haddii aan eegno dowladda soomaaliya ayaa waxa ay walaac ka muujisay hakinta saameynta ka dhalatay ama ka dhalan karta midooda yurub ee taageerada gargaarka dalka mar kale cabdinasir cadaal ayaa warkaan faahfaahinaya gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sadma maxamed macalin cabdulle ayaa sheegay in go-aanka midooda yurub uu ku hakiyey taageerada gargaarka soomaaliya oo uu kasii dari karo cunayarida ka jirta soomaaliya gudoomiyaha ayaa yiri tani waa wax tani waa waxaa si cad noo quseeya xaaladdu weli ma ahana xaaladdu weli waa halis ku dhowaada afar milyan oo muwaadiniinteenna ah ayaa weli waxa ay haysataa amase ay ku jiraan xaalad cunto yari ah iyadoo boqolkiiba labaatan dadka oo dhan ay hadda barakaceen ku dhowaada hal milyan oo qof iyo sidoo kale hal milyan iyo shan boqol oo caruur ah ayaa halis ugu jira nafaqo xumo ayuu yihi gudoomiyaha hay-adda xilli uu ka hadlayay amase uu ka hadlayay go-aanka midooda yurub gudoomiyaha sodma waxa uu sheegay in soomaaliya ay haatan isku diyaarinayso saameynta duufaanta elniino oo la sheegay in ay ku dhufan karto qeybo ka mid ah magaalooyinka dhaca xeebaha dalka waxaa maxamuud macalin cabdulle waxa uu sheegay in halis ay tahay in deeqbixiyaasha iyo sidoo kale beesha caalamku ay go-aansadaan in la hakiyo gargaarka soomaaliya isagoo tilmaamay in go-aankaasi uu si dhaba ah u saameyn doono dadka nugul ee ay ka mid yihiin dadka barakacyaasha ah iyo sidoo kale dadka dhibaato weyn u horseedi karto amase ay kaga sii dari karto xaaladaha ka jira soomaaliya
markan haddii aan eegno musharaxiinta mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa iyaguna ay sheegeen in ay tegi doonaan magaalada baydhaba ee xarunta kumeergaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya si ay u dardargeliyaan qabsoomida doorashada madaxweynaha maamulkaasi rofeor jawaari oo ah gudoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kana mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa uu kana mid ah siyaasiyiinta doorashada koonfur galbeed uxusul duubaneysa ayaa shaaciyey in ay tegi doonaan magaalada baydhabo wuxuuna sheegay jawaari in shanta bisha soo socota ee aadi doonaan magaalada si bisha janaayo ee sanadka soo socda ay u qabsoomaan doorashooyinka waa doorashada madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka ku ah cabdicasiis maxamed xasan lafda gareen oo qaarkood shaaciyey inay doonayaan kursiga ayaa muqdisho kulan kula yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe sidoo kale jawaari oo ka midna isna siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in arrintaas ay muhiim u tahay si loo dardargeliyo doorashada madaxtinimada koonfur galbeed waxaa ka mid ahaa in marta aan aragno gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aan arag iyo dad kaloo yani xafiis kaloo muhiima sida oo international communitiga oo qaarna ka dhimay haddii alla ku rooyahay waxaan u baahannahay waxaan maanta ka hadlayna waxay ahayd in baan gudoomiyahan u sheegnay heshiiskii asaga iyo madaxweynaha ay karwadeen ka ahaayeen baydhabo ee afartii februaayo la gaaray in sidii tabtii iyo farsamadii lagu fulin lahaa ayaan u sheegnay markaa ayaan ugu tagnay maanta ka mid ahayd arrimahan asagaan ugu tagnay meel fiican waa isla soo dhignay alxamdulilaah waxaan rajaynaynaa in bish shanteeda oktoobar aan aadno afriga baydhabo la aado sidii loo bilaabi lahaa fulintii heshiiskii oo novembar kowdeeda in la bilaabo ilaa disembar la dhiso barlamaankii madaxweynena la doorto haddii alla ku rooyahay
si kastaba ahaatee siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya oo ay kamid yihiin gudoomiyaashii hore golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya shaqadan oo ay kamid yihiin gudoomiyaashii hore golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya rofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo sidoo kale shariif xasan sheekh aadan iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan siyaasiyiin oo kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay iyo sidoo kale waa maalmihii lasoo dhaafay waxay kulammo isdabjoog ay ku yeelanayeen magaalada muqdisho iyo sidoo kale magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ciidamada midooda afrika ee admis iyo kuwa nabadsugidda soomaaliya ayaa si wadajir ah waxay u kordhiyeen howlgalada ruundada ay ka sameynayaan degmada baraabe ee gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya si ay u qortagaan weeraro kaga yimaada dhanka al-shabaab taliyaha guutada soddon iyo sideedaad ee ciidamada admis ee uganda ee fadhigood yahay magaalada baraabe ayaa sheegay in howlgalada roondada ah ee wadajirka ay sameynayaan iyaga iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ay ugu golna yihiin in lagu xaqiijiyo amniga magaalada baraabe waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in shacabka magaalada ay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago faralka amni daraa xiliyada qaarkood halkaas ka dhici kara waxay xaqiijiyeen dadka deegaanka ee halkaas ku sugan looga baahan yahay in sidoo kale ay taageeraan howlgalada ay wadaan ciidamada midooda africa si ay u xaqiijiyaan amniga wuxuu sheegay inay muhiim tahay in dhinacyada dowladda federaalk soomaaliya kuwa admis ay iska kaashadaan amniga magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ahna caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan dhegeystayaal warkii subax ee saaka darsanad ka dhegeysanayseen waan dhaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel